بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وتسجيلات الحسين الإسلامية مضبست عشر ذا الدين تال حسيني هل كنا وحانو إذن كسو قدبنا عشر كي سقال يلا باتنا هذا كتاب كأبي شجاعة وحانا سوچ يا شيخ محمد شيخ عمر دير
waa geed timiraadkii iyo geedkan cirabka la idhaahdo labadaasoo jasiiradda carabta aada ugu badnaa ayaa qof shaqaalaa ama dad shaqaalaa loo diraya marka qofku sida uu sheegi doono waxa uu qaadanayaa wixii ka soo baxee midha ah qayb ka mid ah oo la isla cayimay tacabkiisiina wuu gelinaya taasuu halkan ku sheegi doonaa waxyaabaha u daliilkaa waxaa ka mid a asxaabtii nebigu ridwaanullaahi calayhim kolkii ay tegeen madiina intoodii maka ka qaxday ilaahay dartii u qaxday dabcan may haysanin wax maal ah markaa nebigu calayhi salaatu wasalaam wuu walaaleeyey raggii meesha sii jooga iyo raggii cusbaaya yimi taakhi baynahum walaaltinimuu dhexdooda ka abuuray waxa uu markaas ay soo jeediyeen qoladii sii joogay oo yidhaahdeen nala qaybsada xoolaha ilaa qaarkoodna ay yidhahdeen dumarkana waa idin furaynaa haddii dumar la-aani jirto marka walaalihii iyaga ahaa ee reer maka waxay yidhaahdeen maya ilaahay idin barakeeyo xoolihiinna dadkiina iyo duunyadiinnaba waxaanu se idinkala shaqayn doonaa beerihiinna nakhiil iyo cinaba wixii ka soo baxaan wax ka heli waa sax bay yidhaahdeeno wixii ka soo baxaynu wada yeelan doonaaye aan ka wada shaqaysana beeraha waa ka ilaahay suuratulxashri ku ammaanay والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا waxaa kaloo daliila sidii uula dhaqmay nebigu calayhi salaatu wasalaam nimankii reer khaybar khaybar waxa waxaa deganaan jiray meesha la idhaahdo oo madiine ku dhow niman yahuuda nimankaasi beero aada u badanoo hawray iyo biyay ku lahaayeen niman niman halkaa ka waageertay raggii joogay oon cid waxba u ogeyn oo dhaqaalaha ku hogaaminayay bay ahaayeen qalcado waaweynna ka samaystay sidan iminka yuhuudduba ay ugu dadaalaan dhaqaalaha iyo xoogga markii rasuulku uu tegey sala allahu calayhi wasalam iyaguna kibirkii ay joog joojin waayeen iyo gaalo dabadda ka soo duushay inay la saftaan waa kii halkaa xoreeyey gacmahayse taageenoo waxay yidhaahdeen aanu ka shaqayna meesha beeraha aanu ka shaqayna kol haddii dhulkiina laga qabsaday iska kaayo daaye idinku yeesha aanu ka shaqayno wixii ka soo baxana qayb qaadano heshiiskaasuu nebigu la galay calayhi salaatu wasalaam marka fasalkan isagaa waxaa la yidhaha almusaaqaat saqigu waa waraabinta musaaqaadkuna waa saaqaahu yusaaqii musaaqaat waa ficlu itnayn baa la yidhaha waa ficil laba dhinac ka socda kii beerta lahaa iyo kii shaqaalaha ahaa ayaa ku heshiinaya isla waraabin waa mufaacalada labada dhinac ka socotaa waa taa marka halkaasuu ku sheegay baabkuna waa ka noocaa u hadlaya wuxuu ku yihi walmusaaqaatu waraabinta beerihii la waraabiyaa jaa-isatu way bannaantahay cala annakhli walkarm walkarm nakhiisha iyo geed geedka nakhiisha la idhaahdo iyo karmiga oo geedka cinabka la idhaahdo waa geedkan midhaha cinabka soo saara canab baynu idhahnaa inagu eh geedka labadaa geed ayaa nasku uu ku soo arooray in cidda lihi shaqaale intay u dirato wax la wada yeelan karo walahaa shardaani laba shardi bay leedahay musaaqaadkani waraabinta noocana kolka wax lagu kala qaadanayo waxay leedahay laba shardi axaduhumaa labada shardi midkood an yuqadirahaa bimuddatin macluuma muddo la yaqaano waa in lagu heshiiyaa oo lagu qadaraa waraabintan oo la idhaha intaasaad ii waraabin doonta wa thaani shardiga labaadna an yucayina lilcaamil qofkan shaqaalaha ah u ah in loo asteeyaa oo loo saraayo loo tilmaamaa jus-an macluuman qayb go-an oo min ahamarati midhaha ka mid a min athamarati midhaha ka mid a sidaasuu yihi horta xukumkiisuu kuu dhiibay baabkan xukumkiisu waa jaa-is mid kale oo aan jaa-is ahayn oon bannaanayn ayaa ina inoo soo socda beerihii oo la isu waraabiyo iyadu sidan habkan imika inaanay u bannaanayn buu kuu sheegi doonaa laakiin tan geetimiraadkii iyo karmigii oo cinabkiia shaqaaluhu waraabinayo waa wax bannaan horta xukunkeedu waa kaa laakiin markay asaxaysa labadan shardi waa laga maarmaan in muddo cayiman lagu heshiiyo iyo in midhaha qayb cayiman lagu heshiiyo marka muddada cayimani maxay noqon kartaa beertan waxaad ii waraabinaysaa lix bilood afar bilood saddex bilood muddada waa inay saawacay imantood daba furan aanay ahayn xagga dambe aanay ka furnayn taasi waa mid iyo midda labaad oo ah dee maxaa la siinayaa qofkii muddada shaqaynayay qofkii hadduu afar bilood shaqeeyey lix bilood waraabinayay muxuu leeyahy midhaha beerta ka soo baxaya wuxuu yeelanayaa rubuc nus thuluth qayb noocaasa waa in la cayimaa waxay dhinac uga eg tahay tii aynu soo marayna mudaarabadii ee uu qofku lahaa maalkan inoogu shaqee midhaha ka soo baxa ilaan faa'iidadu waa midhihiun faa'iidada lacagtu waa midhihii marka faa'iidada aynu sidaa u qaybsanno tanina waxa weeye midhuhu waa faa'iidadii geedkuna waa raasmaalkii aan sidaa u qaybsanno sharcigeennu wuu banneeyey labadaa shardina way leedahay in muddada la cayimo iyo an yucayina lilcaamili juz-an macluuman min atamara iyo qayb cayiman in loo asteeyo oo loo sheego qofkii waraabinaya howlgalkan ku jiray xukunka saddexaad buu markaa kuu saray oo ah shaqada sidee loo kala leeyahay bani aadamku haddii mucaamalo dhex marto inta badan way iska murmaan markaa sharcigeennu nidaamkan la dejinayo waxaa lagu joojinayaa marka u horraysaba inaan murankaasi imanin ee qof walba shaqadiisu ay u cayinaato qofna caamil baa la ydhaa qofna rabbu shajara geedka kii iska lahaabaa la ydhaa sidaynu halkii horeba ugu soo maraynay maalik iyo caamil ama rabulmaal iyo caamil ayaynu usoo maraynay oo rabbi sidiisaba ilaahayna waa lagu tilmaamaa makhluuqana waa lagu tilmaamaa waxayse ku kala duwan tahay marka makhluuqa lagu tilmaamayo rabbi waa inuu mudaafu ilayhi wataa rabulmaal rabulbeyt waa in meel loo idaafeeyaa guriga kii lahaa xoolaha kii lahaa geedka kii lahaa waa insaa la idhaahdaa laakiin alrabb oo aan markaa meel loo idaafaysnayn oo ashaa iska leh waa ilaahay un subxaanahu wa tacaala alrabu huwa allah laakiin cid kale laguma tilmaamayo marka uu sidaas un yahay shaqadii siday u kala leeyihiin qofkan dhirta leh iyo qofkan waraabinayaabuu kuu sheegay wuxuu idhi uma alcamalu fiihaa ka shaqaynta beerta laga shaqaynayaa calaa darbayni laba qaybood weeyi camalun yacuudu nafcuhu camal ama shaqo dheefteedu ay usoo noqonaysa ila samarati midhaha fa huwa cala alcaamil kaa waxaa lagu leeyahay qofka shaqaynaya wa camalun iyo shaqo yacuudu nafcuhu ila alard dheeftiisu ay usoo noqonayso dhulka fa huwa calaa rabbi ilmaal ka xoolaha iska leh ayay shaqadaasina saarantay shaqadu saasay u qaybsantay shaqa waxa ay horu marinaysaa ee wax u tarinaysaa u taraysaa ay taabogelinaysaa midhaha midhaha ku badanaya midhaha ku wanaagsanaanaya midhaha lagu daryeelayaa taasi waa hawsha shaqaalaha in bahalkii laga habeeyo wixii bahalkii cunayay beertii la waraabiyo wixii qabsan lahaa ee isku mari lahaa laga nadiifiyo dee beeralaydu way taqaanaa wixii midhaha lagu horu marinayo fa huwa cala alcaamil qofka shaqaalaha baa taa lagu leeyay mar haddii shaqadani dheef ay u tahay iyo dan midhaha qofka shaqaalaha baa lagu leeyay wa camalun yacuudu nafcu ila alard wixii la xidhiidha dheefta la xidhiidha dhulka ee dhulku uu ku hagaagayana qofkanaa lagu leeyay haddii dhir la jarayo loo baahanyaho waaweyn haddii cagaf loo baahan yahay haddii takaariya la samaynayo oo biyo xidhan la samaynayo haddii gacan loo soo samaynayo haddii waxyaabahaasoo dhan ee beertu ay ku hagaagto had iyo jeer waa calaa rabbi ilmaal marka afartaa masalo kuu sheegay baabkan inuu bannaan yahay laba shardi leeyahay shaqaduna saa u qaybsantay inkastoo innagu aynaan lahayn dee meel kastoo labadan geed laga beeraba wax iska jaa-isa weeye faslun fasalkanina waxa uu guntanya uu ka hadlayaa waxa la yidhaahdo kiraysiga alijaara aw alistiijaar kiraysiga ayuu maaragtay wax la kala kiraysto ayuu ama bani aadam ha la kala kiraysto ama gurya ha la kala kiraysto ama gaadiid ama dee waxyaabo kale oo fara badane wixii kirada la odhan jiray buu halkan ku xuseeyaa iyo sharcigu sida u tibaaxa xukunka uu dejiyey waa masalooyin dhowra ayuu isdaba tixi doonaa oo tiraba ilaa lix masalo ayuu ka soo qaadan doonaa baabkan waxa uu kuuhi wa kullu maa amkana alintifaacu bihi wax kasta oo la dheefsan karo oo dadku uu ku intifaacayo maca baqaa'i caynihi iyada oo cayntiina sii joogayso wixii la kala kiraystayna uu sii joogayo saxat ijaaratuhu ijaaradiisu way ansaxaysaa haddii shaygan nafci uu leeyahay ase aanu madrhanaynina uu joogayo waa la kiraysan karaa labadaas arrimoodba waa shardi haddii wixii aan lagu intifaacayn oonu wax dheef a lahayn kiradiisu ma ansaxayso maalka aad ku bixinaysaaba cabasa ayaa bilaa macno noqonaya haddii wixii la kala kiraysanayay uu yahay wax dur iyo dhibaata ay ku jirto islaamku wuxuu leeyahy laa darara walaa diraara qofkuna yuu isdhibin bulshadana yuu dhibin ee cid kalena isagana yaan la dhibin laa darara walaa diraara haddii wixii la kala kiraysanayo wax xaraama isagana kiradiisu ma ansaxayso waxaasoo shuruudii waxa ay ku baxayaan kullu maa amkana alintifaacu bihi wixii waa in lagu intifaacaya nafci leey ilan diintan ilaahay wuxuu u soo dejiyey maaha diin culus oo dadka lagu kadeedaye waxay u adeegaysaa masaalixda iyo danaha addoommada adduunyada iyo aakhiraba sida arrinkoodu ku sallaxmayo ee ay ku dabacsanaanayo ayaa ilaahay usoo dejiyey maca baqaa'i caynihi cayntiina waa inay jiraysana waxa uu iyadana shardi uga dhigayaa haddii cayntiisii shayga aanay jiraynin dee lama kala kiraysan karo raashinkii la cunayay bal ka war miyaa la kiraystaa mise waa la kala iibsadaa haddaad imika tidhaa bariis nin iga kiree bariis la cunayo muqaaxi laga cunayo dee iga kiree lama yidhaahda iga iibi baa la yidhahda wax kasta oo la cuno oo aan soo kala hadhayn ama la shito ama yastahlik tastahlik tustahlak caynu cayntiisiiba way baaba'aysaaba oo isticmaalkiisuba waa inuu madho kaa kira lama yidhahda iib baa la yidhaahdaa sida loogu intifaaca waa iib qaydkaana halkaasu ku baxa marka ummadihii horena dee baabkani kiradani dee wax jiray buu ahaa bani aadamku ilan qof isbixinayaa ma jiro qof keligii isbixinayaa ma jiro ilaahay baa waxau tilmaamay bani aadamkii inuu kala sarraysiiyo xaggii haynta oo qof hayntiisu badan tahay qof hayntiisu ay iska yarta bi suurati zukruf waxaa ilaahay uu ku cileeyey liyatakida bacduhum bacdan sukhriyan waraxmatu rabbika khayrun mima yajmacuun waxaan u kala sarraysiinay xagga maalka oo ay u kala haynbateen bani aadamkii si ay shaqaale isugu noodaan liyatakida bacduhum bacdan sukhriyan fikriyan maaha laakiin waa sukhriyan sukhriyan bidami siini maadaamay tahay waxa weeyaan waa kuwa cumaal iyo shaqaale isu ah inkastoo waxay ururinayaan ay adduunyada u howlgaleen kan maal qabeenkaa laftiisa isbidayala shaqaalo badan baad leedahay ilaahay wuxuu yihi hadda naxariista ilahay unbaa ka khayr badan wuxuu hayo waraxmatu rabbika khayr mima yajmacuun marka ayadaas waxay tilmaamaysaa bani aadamkii maadaamay isu baahan yihiin inay isu shaqaynayaan dhinaca kale kolka laga eego qofkan isagu maalqabeenka ama xoolaha leh ama shaqada u baahani ee adduunka haystaa isaguna wuxuu shaqaalo u yahay kuwa u shaqaynaya haddii daartii waxu dhise uu waayo oo bakhaarkii waxu iibiye uu waayo oo raashinkii waxu kariye uu waayo miyaanu rambasayn sida dhagaxu meel fadhiisanaya uu istaagaya marka isaga laftiisii baa kuwan u baahan oo uil daran oo shaqaalu marar bay casiis noqdaanoo laba waaya oo adigaa arkaya xikmadda had iyo jeer waddamadan barigu sida ay uga faa'iidaysteen galbeedka waxay ahayd galbeedkii oo markii shaqaale ay ku qaaliyoobeen maraykankii iyo yurub ayay yidhaahdeen bariga aan la tagno warshadaheenna shaqaalaha jaban si aynu uga faa'iidaysano dee iyagana farsamadiia laga sii faa'idaystay taasi waa mid waxaad arkaysay suuratulqasas haddii aad akhrido aada arkaysaa iyada oo hablihii ilmo shucayb ay caashaqeen nebi muuse shaqadiisii wanaagsanayd sidii fiicnayd ee waxu qabanaya ee adhiga ugu waraabiya mudakarka ahee meel rag isku helay oo ceel lagu rafaadsan yahay ayuu si dhib yar ugu fuliyey adhigii markaasay tidhi yaa abat ista'jir ina khayra man ista'jarta alqawiyu alamiin aba ninkaasi nin laga hadha maahee aan ku noqonno ninkaa waanu ka nimid aan ku noqonna bay tidhi oo shaqo geeyo qofaad shaqo geysana waxa u fiican ku awood iyo aqoon leh qur-aanka kariimkaa ilaahay waxa uu ku tilmaamay ragga iyo dumarku haddii ay heshiin waayaan amaba hooyada laftigeediiba in mushqaayad iyo ujro lagu siiyo marka ay kala tagaan fa in ardacna lakum fa aatuuhunna ujuurahun dumarkii marka kala tagtaanay carruurta idiin jaqsiinayaan aayaadku dalaaqiibay ka soo warramayeen mushqaayad ha lagu siiya baa ilaahay mushqaayad masaariifta ilmaha maaha waxyaabihii kale ee ilmaha la xidhiidhay maaha waa mid islaantu ay leedahay haynta ay ku hayso jaqsiinta ay ku jaqsiinayso ilaan ilmahay dan u tahay ilmihiina adigaa waalid u ah iyaba ha u ahaata laakiin waalidnimadaada wixii ka ratib mayaa la eegaya iyada waalidnimadeeda waa tan waajibkeedii fulisee marka beeliya baa ilaahay ujuur baa ilaahay sheegay iyo mushqaayad xadiidkii bukhaari ku sugnaa abi hureyra oo warinayana waxau ahaa ilaahay baa waxau ihi saddexanaa maalinta qiyaamaha la doodaya midi waxa weeye qof ballan aniga igu galay oo magacayga ballan ku galoo ka baxay kaa waan haystaanaa la doodayabaa ilaha wey ka labaadna waxa weeye qof xor iibiyo lacagtiisii cunay qof xor ah ayuu iibiyey markaasuu lacagtiisii cunay iminka dee malaha lama hayee ama hadday badantayna way yar tahay laakiin hablaha un baa la iska ilaalinaya oo aan la baayacaynin wixii marka la guursanayo wixii laga qaadanaya oo inaan lagu baayicin oo la odhan inantay misaad iga siinaysa ilaan sawir iib bay u dhagaanaysaa taasi malaa imika way iska yaraatay ee berigii hore geela lagu baayici jiray hablaha ee la odhan jiray heblaayo hooyadeed iyo ayeydeed intaasaa laga bixiyey adigu imisaad ka bixinaysa imise halaad ma soddon halaad ma konton halaad xor la iibiyuunbay iska noqonaysa kol hadday baayacaad gasho ka saddexaad wuxuu ku sheegay xadiid alqudsigaasi warajulun istaajara ajiiran fastawfaa minhu walam yucطihi ajra qof shaqaalo dirtay shaqaale ayuu dirtay kolkaasuu ka dhammaystay muraadkiisii iyo shaqadiisii mushqaayadiina wuu u aamuso afkuu u marooriyey oo muu siinin waxba yaad sheegaysaa buui ciddaad kari karaysa wax ka qaad waa dadkii burjawaasiyiintahaa galbeedka mushkiladaha haystay bay ahayd berigii hore dabaqadii dhaqaalaha haysata yurub baa ku joogsaday dadkii masaakiinta ahaa ee beeraha ay ku qodanayeen warshadaha ee u adeegsanayeen iyaga iyo maamulkiibaa heshiiyey akhiiran dee waa tii ummaddu kacdoon samaysay axzaab ulcummaal axsaabta shaqaalaha sababta ay ku samaysmeen waxa ahayd dulmigii faraha badnaa ee lagu hayay markaasaa iyagii xoog badana yeesheen oo iyaga qudhigooda steerinkii ay dhan usoo wada marooriyeenoo wax fara badan oo xuquuqa ay uruursadeen oo laga yaabaa qaarkood inuu dheeraadba ku yahay islaamku laakiin sidaasuu ayuu cid walba xaqeedii u siiyey marka horeba oo aan qofkii loo dulmiyayninba sidaas arrin diin ah ayaaba uu ka dhigayba rasuulku sala allahu calayhi wasalam sida uu tilmaamaya xadiidka qudsigaas waa qofka aakhiradiisiiba waxyeelaysaaba inuu ummadda ka shaqaysiiyo dabadeedna u cawaro ama dowlad ha ahaado ama shacbi ha ahaado qofka shaqaalaha dadka u shaqaynaya dan guud ha haya dan gaarse ha haya tixgelintiisuu leeyay waa inuu tixgelintiisa yeeshaa oo haddii isagu arrinsan kari waayo oo meel kaleo u kaco u waayo shaqooyin uu kala doordoortaana aanay jirin ma aha in laga faa'iidaysto fursaddiisa baahida oo la idhaahdo kani kollay lugtu kaaga xidhan yahay waxaa doonto dheh maya saas maaha waxa way dadka muslimiintii waa dad ku xisaabtamaya qofka inuu walaalihii mariyu kula dhaqmo wixii isaga uu jecel yahay in lagula dhaqmo an tuxiba liakhiika maa tuxibuhu linafsik qaacidadu waa taa islaamku ku wada soconaya waxa aad jeceshahay inaad lagula dhaqmo ayaad walaalkaana la jecesha marka nusuusta sidoo kale rasuulku sala allahu calayhi wasalam sida uu tilmaamaya xadiid bukhaari iyo muslim ku sugan ibnu cabaas uu warinayo nebigu wuu istoobay calayhi salaatu wasalaam ninkii toobinka na waxa uu siiyey fartu ka saaray markiiba mushqaayadiisii mushqaayadiisii kolkiiba wuu u dhiibay taasay tahay marka intaasoo daliila aayaad iyo axaadiis bali waxay u daliil yihiin waxa kirada la ydhaah inay tahay wax sugan oo sharciga marka shuruuddaa laga helo jaais ku ah shaqaalahana aada loo tixgeliyo dan caama iyo dan khaasa kuwa hayaba haddii kale oo qofka shaqaalaha la tixgelin waayo shaqa socon mayso dal iyo dadna horumari maayo liannahu wuxuu u dhaqmayaa un qofkii shaqaalaha sidii ruushka laga sheegi jiray waan kugu garab taagna gaarigii dhiidhiga ku jira u yimaadeen yidhahdeen waan kugu garab taagna noociisii un wey iyo qawda maqashiidii la odhan jiray waxnaha u qaban ishtacadnimadii baa yaraanaysa kol haddii wax kala iibsigii uu dhinto oo is-aamusini ay timaaddo iyo isku joogsi waxaa lumaysa daacadnimada wixii la odhan jiray waxa uu ihi haddaba shuruudaheeda waxaa ka mid a iyo axkaamteedii kirada idaa qudirat manfacatuhu shaygan manfacadiisa marka lagu qadaro ee lagu calaamadsado ee lagu tilmaansado biaxadi amrayn laba arrimood midkood bimuddatin aw camal ama wakti ama waxqabad taasina waa arrin kale kiradu laba midun bay ku xadidantah ama wakti ama waxqabad wixii aan waxqabadkiisu muuqanaynin waa in wakti lagu xadidaa wixii waxqabadkiisu muuqanayo waa in isagana waxqabadka lagu xadidaa oo qofkan timeka waa in lagu xisaabtamaa sideed saacadood lix saacadood baad ii shaqaynaysa ama la idhaahdaa intaasoo shaqo abaad qabanaysa intaasoo alaaba maxaad iigu samaynaysa intaasoo shay ayaad ii qabana ii samaynaysaae maxaad iigu samaynaysaa labada ah laakiin waa inaan labada la isku darin haddii labada la isku daro iska horimaad baa ka imanaya waar miiskan iyo alaabtan maxaad iigu miiskaa iyo alaabtaa ii samee kow hal maalinna iigu samee waa kullu saanac meesha ay ka soo baxdee weeye digif digiftaasuu haynaya waxaa laga yaabaa inuu dabeedna muddadii suurooba weydo ama camal ama muddo labadaasaa lagu xisaabtamaya si ay shaqadii u kala socoto oo qofkii wixii ama waa inuu wakti ku xisaabtamaa ama waa inuu qandaraasaa oo qandaraas arrinkiisa uustan maa yusamaa akhiiran alistisnaac istisnaac baa la yidhaahdaa waa u samayn qofkii loo sameeyo oo uu yidhaahdo waxaa ii samee caqdulistisnaac baa la yidhahda labadaa midkood wey oo imika waxaa lagu xisaabtamaa masel marna wastaadka dee waxaa la dirtaa sideed saacadood iyo toddoba iyo marna waxaa la idhaahdaa imisaad maqsinka ku samaynaysa ama mitir baaba lagula xisaabtamaa mitirkii maxaad ku samaynaysa marka labada arrimoodba way jiri karaan labadaas wey biaxadi buu ku yihi biaxad labada midkood waa in lagu xisaabtamaa si aanay isaga hor imanin taasi weeye waa iyaduna xukumkeeday ka mid tahy kiradiibuu sii wadaa marka dhina wixii la xidhiidhi xagga mushqaayada wuxuu uhi wailaaquhaa wailaaquhaa iyadii oo la iska sii daayo oo aan laga hadal mushqaayadda yaktadii wuxuu keenayaa tacjiila alujra mushqaayadda in la dedejiyo ilaa an yushtarada ta'jiil wakti in lagu heshiiyo mooyaane xaggii mushqaayaddu ka hadlaya ilaa xaggii shaqada laga soo hadal labada qof sidan ay isu barbar socdaan ka wax loo qabanayo ka waxu qabanaya labadaba xaqooda sidanaa la ysu barbar wadaa kaa hore wixiisii ama muddaa lagula heshiiyey ama shaqo iyo waxqabad cayiman kan haddaba mushqaayadiisiina haddii aan laga hadal oo aan wakti loo sheegin waa imika weeye macnaheedu guri baan kaa kireeyey waktiga kaleda lakala qaadanayo lama sheegin asalku waxa weye imika lakala qaato mar haddii lagu wareejiyey gaari baa lagaa kireeyey muddaba ha la qabsado ama inaad alaab kusoo qaadanayso hala sheego waktiga la kala qaadanayo mushqaayadii lama sheegin asalkeedu waa tacjiil waa in imika la dadejo kol haddii shaygan lagaa kiraynayo lagugu wareejiyey waxaa asalku uu noqonayaa in mushqaayadii ay qadimantay ay qadimantay ilaa qofkani waxa uu ku howlgelayaa waxaan weeyaan uu kuu qabanayo haddii laakiin tacjiil lagu heshiiyo way iska ansaxaysa oo la yidhaahdo waxaan ku siinayaa waxaan ku siinayaa kirada markay bishu dhammaato dee kolley labada mid unbaa horrayn lahaa ama kan manfacada oofsanaya ee dheef meesha dheefsanayaa horraynaya ama ka kalaa horraynaya kolley mid unbaa horrayn lahaa laakiin sida asalka ahi waxa weeye acdi lajiir qabla an yajifa caraqu acdi lajiira ujratah qabla an yajifa caraqu waa afar wey marka waa in loo qadimaa haddii kale waxaa la shardiyayaa in dib loo dhigo waxaan ku siin doonaa markaan gaadhigan kusoo dhammaysto markaad shaqada dhammayso markaan guriga bishaas wakhtigaas uu dhammaado haddii muddo lagu heshiiyey in la dib dhigo way ansixi haddii aan muddadaa lasoo qaadinna asalkeedu waa in la qadimo wa idlaaquhaa iyadoo la iska sii daayo wax wakhtiya loo xidhin haddii obin ay tahay yaqtadii tacjiil tacjiil alujra ujradii in la dadejiyay keenaysa ilaa an yushtarada tajiil tajiil in la dibdhiga in la shardisto mooyaane tacjiil iyo ta'jiil way iska hor jeedaan tacjiilkuna waxii la soo qadimo ta'jiilkuna waa wixii la dibdhigo xaggaasina waa xaggii mushqaayadda waayo labadii qof wixii way dhammaysteen heshiiskaasi wuu u socdaa heshiiskan waxaad ugu soo hagaagaysaa markaa inuu yahay laasim adarafayn mid labada dhinacba ka xidhan oo aan ka furnayn oon kanina ka bixi karin kiraystaha ah kan kireeyaha ahina kama bixi karo labadii qofba wuu ka xidhan yihi ilaa in waxyaabahan burinayaa yimaadaan mooyaane wuxuu ku uhi walaa tabdulu lijaaratu kiradii ma burayso bimowti axadi almutacaaqidayn labadii wax kala kiraystay hadduu midi allaysto oo uu geeriyoodo ma burayso kiradii heshiiskii kiradu ma burayo wa tabdulu waxa ay laakiin ku buraysa bitalafi alcayni almusta'jara wixii la kala kiraystay oo meeshaba ka baxa oo dhinta waa kaa caqadkii maadaamuu yahay laasim adarafayn haddii labadii qof midi uu dhinto dee dadkii dhexlayaashiisa ahanbaa kiradii halkii kasii wadaya iyaguna kama bixi karaan ee qofkii laga kireeyey manfacadiisi ama gaadiid ha ahaado ama guri ha ahaado manfacadiisi wuu oofsanaya dadkan kale ee markaa dhexlayna heshiiska way ku qasbayn inay sii wadaan ummaddana qof waliba waxa uu doono ma yeelaye dee sharci baa u dhexeeya sharcigana in lagu tunto waxaa ka ilaalinaya mas-uuliyiinta iyo dadka u awoodda u haya ummadda ayaa markaa ku kala hagaya adiga waxaa gar uma lihid joog sidaa weeye marka qofkii baa dhintay kiradii kuma xumaato laakiin waxay ku buri kartaa dee wixii la kala kiraystayba hadduu baaba maxaa lagu wada hadla wixii la kala kiraystay guri baa la kala kiraystay oo uu dumay gaari baa la kala kiraystay oo uu qalidnay ama meeshuu ka baxayba waxa qof baa la kala kiraystay oo isaga laftiisii baa dhintay kii shaqada hayay laftiisii dee markaa hadal ma joogo alcayn lmustaajara ila qofka laftiisuna waa noqdaa qof la kiraystee hebela waxa ay qabo kaasna waa kaa wa tabtulu bitalaf alcayni almustaajara wixii la kala kiraystay hadduu dhinto hadduu meesha ka baxo kiradu way buraysaa laakiin labada midkood oo dhintay wixii la kala kiraystay mar hadduu joogo wuu shaqaynuun taasina waa kaa xukunkeedii arrin kaleu ka hadlay marka oo la xidhiidha qofkii shaqaynayay ee shaqaalaha ahaa iyo wixii dhibaato xaggiisa ka yimid ama isaga ku yimid ilaa way dhici kartaa haddii meesha shaqa ka socoto adduunyada sideedaba ciddii fadhida ama aan waxba qabanin ayaanay dhaliili ka imanin xaggeeda laakiin ciddii shaqaysa ama waxqabata aafana way ka iman kartaa way ku iman kartaa dhaliilina isaga way ka iman kartaa saasaa loo xisaabtamaya marka mar walba waa in lagu xisaabtama haddii bela timaado meeshanina sideedaba mar kastoo tallaabo qaadaysa waa inaad ku tala gashaa beladii inayna baal socoto beliya baaska adduunyada way iska badan yihin oo waa hawl meeshu waa meel hawlu joog weeye halkan marka la marayo maaha meel raaxo marka dabeetana wixii oo sidii aan laysku soo sharcigii waa lagu soo dhisay labadii qof nidaamkii bay kala saxeexdeen wixii oo dhami sidii buu isugu hagaagay midna ma dhimanin laakiin dhib kalaa yimi bal ka waran wuxuu uhi walaa damaana magdhow ma jiro cala alajiiri qofkan shaqaalahaa dushiisa magdhow ma ahaanin ilaa bicudwaan isagoo xadgudub iyo gaboodsan sameeye mooyaane isagoo xadgudub sameeye mooyaane qofkii shaqaalu ahaa ama muddo ha kuugu shaqeeyo ama camal ha kuugu shaqeeyo ama gaadiid ha kaaga shaqeeyo ama guri ha kaaga shaqeeyo waxa ka yimi dhib baa xaggiisii ka yimi shaqadiisii bay dhibaata ka timi shaqadiisii ayaa si noqotay markaa maxaa la yeelayaa wixii uu qabanayaba hadduu kharibmay hadduu gaarigii qalibmay haddii uu maaragtay alaabtii uu hayay uu ka shaqaynayay ama la dhacay ama la qaatay see la yeelaya waxa uu ku magdhabi karaa buu ku uhi hadduu cudwaan sameeyey xadgudub taa waxaa ka horeeyood halkaa ka faa'iidaysatay heshiiskan isaga ahee kiradu yadiisu waa yadu lamaan laa yadu damaan waa musطalaxaat اlfaqiya eray bixinta fiqiga islaamiga ah ayay ka mid tahay kuwa aynu soo sheegnay laazim iyo jaais jaa-isu طarafayn iyo laazimu طarafayn iyo damaan iyo yad lamaan iyo soo sheeg sheegnay markaa kolkay dhowr jeer kugu soo noqoto waad la qabsan gacantani waa gacan la aaminay haddii la yidhi oon mar walba wax magdhabaynin xadgudub un baa loo egaa iyo gaboodfal talow xadgudub ma jiraa haa wuu jiraa qofkii shaqaalaha waa lagu leeyay wuxuu xumeeyey inooga shaqaynayay xadgudub ma jiro haddaa aafo samaawiya ka dhacday eeg xeerkii shaqaalaha ee caalamigaha raadsan may sida kan islaamkaad ku xisaabtamaysa hadduu mishiin hayuu inooga shaqaynayay oo mishiinkiiba uu isku dhalaalay taa kaa qarxayba bahalkiiba uu ka shaqaynayaba maxaa qarxiyey baa la isweydiinayaa masaliidiiyo biyiibuu ka ilaaway ma si qalabuu u istaadhay maxaa ka yimi mise wax gaboodfalahoo isagu uu ku leeyahay ma jirine aafo kalaa timid oo nalkii warshadda iyo wax kalaa kusoo ku soo qarxay oo dhalaaliyey bahalkan wax awooddiisa ka baxsan miyay ahayd mise isagu lug gacanbu ku lahaa taasaa la eegay gaarhigii buu waday qofkani dee wuu shaqaalu ahaayoo bahalkan wuu ku wado uu kugu shaqaynayay aafaa ku timid iyana waa la midu kullu daalik waa cudwaan ayaa loo eegaya xadgudub iyo gabood mar walba wixii uu kharibo dee lagu yeelan maayo isaguna mar walba wixii ku yimaada kuma laha loo shaqeeya oo adiga arkayo dee sharikaadka iyo nidaamkan caalamiga ee xuquuqda shaqaalaha marka laga warramayo dee tasiil sharci ayaana u baahantay sidii habeenkii dhaweyto sharkadda aynu kaga soo warramaynay in shareecadda la waafajiya u baahan yihin dadkii shaqaalaha ahaa nijaar buu ahaa meel buu ka soo dhacay baal kaloo hayo isagiibaa gaboodfalba hadduu doono sameeyey isaga le u ah ama isagaa isu qabo wey midkaa isaga ah kol haddii ninkii hantiilaha ahaa aanu dee wax gaboodfala ku samaynin isagu ee shaqadii uu hayay dee wax ku noqday waa aafo samaawiya oo ku dhacday markaa waa ixsaan iyo samafalun dee loogu garta mooyaane wixii uu hayay ee uu ku dhibaata ka soo gaadhay baan wax ku yeelanaya taasi ma jirto marka tan uu ka hadlay waxa weeye wixii uu ka shaqaynaya hadduu wax noqdo laakiin taa kalena iyadana dee waxaa ka warramaya kutubta furuucda ah ee mudawalka ah walaa damaana cala alajiil shaqaale dushiisa ma ahaanin magdhow ilaa bicudwaan inuu xadgudbo mooyaane wuu iska soo koobay baabkaa isaga ahee kiradana ilaa lixdaa masalo ayaa aynu kaga baxnay oo si guud ahaanahun uu u tilmaamay baabkanina waxa weeye faslun waaljucaalatu jaa-isa jucaaladu way bannaantay wa huwa an yashtarida jucaaladu kuu fasirayaae waa inuu qofku shardi waa inuu u shardiyo macnaha uu u cayimo ku ballan qaado fii raddi daallatihi baadida soo celinteeda ciwadan macluuma wax cayiman ayuu cayiman faidaa raddahaa markii uu qof faidaa raddahaa hadduu baadidii soo celiyo qofkii isaga ahaa ee loo ballan qaaday istaxaqa daalika alciwad waxa uu yeelanayaa ciwadkaas almashruud ee la cayimay haddaynu kusoo dhowaano waa baadifaddii baadifaddii iyadana shareecaddu waxbay ka tidhi a so qofka baadida ama baadi xoolaad ha ahaato ama baadi lacageed ha ahaato had iyo jeer haddii qofkii wax ka maqnaayeen uu ku tawaawuco u yidhaahdo qofka waxaa soo celiya ee waxaa ii qabta ee waxaasaan waaye ii keena waxa uu yeelanayaa inta ah ayuu yidhi waa wax kala iib majjahaala ay ku jirto aqoon dara ay ku jirto laakiin islaamku saamaxay dee wixii in lasoo qabanayo in kale war lagama hayo laakiin waa inuu qofku cayimaa waxa uu siinaya ciddan dabcan waxa lasoo qabanayaana waa inuu xalaalyahay tii maraykankee muslinha inta minka ninka mid muslina soo qabtaa intaasoo milyan buu leeyahy tii maaha waaye taasi musiibadeeday leedahay ficil xalaal ah weeye qofku marka uu ka soo shaqeeyo ama wax xalaala uu soo qabto baadifadda loogu ballan qaadaa way ansaxaysaa xagga shareecaddeena waxyaabaha u daliilka ah waxaa ka mid a waxaynu ku soo suuratu yuusuf dee haddii aada akhrido waxa aada arkaysaa iyada oo ilmo yacquub markii aanba baxeen nebi yuusuf shaqaalihiisii mid ka mid uu dhawaaqay nafqidu suwaaca almaliki waliman jaaa bihi ximlu baciirin wa ana bihi zaciim waar yaadhahen bay idhahan safarkiinaa ilmo yacquube sii socdow artuubbaati maasay soo jeesteenoo waxay idhahaan maadaa tafqiduun waar maxaa weydeen waxaanaan lagu cambaaraysan waa maxay nin baa dhawaaqay oo wuxuuhi war boqorka galaaskiisii baa la waayey cidda keentaa baadifad buu leeyay baadifadaasoo ah maxay awr mugiyo raashina eme kaba ninka keena anaa waana bihi zaciim anaa u ballan qaadaya bu ninka lagu hadlaynaye bahasha baadifadaa tirin doona oo aniga bu baadidaa barida ninka idhaahda ee baadidaa soo hela intaasaan u ballan qaada waxaa kaloo iyadana culimmadu ay u daliishadaan xadiidka bukhaari ku sugan iyo muslimba abi saciid alkhudri uu warinayo ee sheegaya asxaabta qaarkood ridwaanullaahi calayhim iyagoo socdaal ku jira ayay reer u hoydeen reer marka marti ay u hoyatana indhahay sidaa ugu yuubaan iyagoo xaqoodii ka eegaya qoladii iyaga ahayd war wax nasiya bay yidhaha markay arkeen kuwo u jeeda inaanay ahayn way diideen waxay yidhahdeen waxba idinsiin mayno maxaa ma wax iyagaa nala leeda koow midkii meesha suldaanka ka aha unbaaba la qaniinay ila waa niman karaamo leh weli karaamo leh haddaad maqasho waa ku waaweyn wanjaaf iyo wax ku dhacayba waa la qaniinay dhag mahangara laa qaniinay ma abeesaa qaniintay ninkiibaa laba bogleeyo cirkaasuu maray wax walba waa la ursiiyo uu caga dhigan waayo nimankii ay yidhaahdeen waxba idin sooriyeyn mayno oo halkan fadhiya ayay xaggoodii usoo carareen waxay idhahan war kollay rag lagama waayo fikrade qoladan safarka ah wax kasta aan kala mudaneh bal inoo geeya aan soo weydiinna wax dawo ah inay u hayaan ninkane nin asxaabtii ka mid a ayaa yidhi anaa dawo haya laakiin dee kol haddii naga seexateen ka seexasha reermiygu isticmaali jireen martidii baa laga seexday kol haddaa naga seexateen ilaa la heshiiyey waxba ka ansixi maayaan haddaanu dawaynuu bogsado maxaanu helaynaa waar waxaanu idin siinaynaa bay yidhahan soddon arya haddaa bogsiisaan soddon arya kow sidii baa dabeetana faatixadu ku akhriyay waa dee qur-aan carab weli ka soo baxaye ninkii isaga ahaa kaanabaa nushida min ciqaal wuxuunu noqday un in dabar laga furay oo kale odaygiiba waa kaasoo kan baruursaday ile markii hore wuu qataarmay arigii bay soo kaxeeyeen iyagoo markii horena isku qabsadayoo ar waxaan arma qur-aankii baad iibsatay bay idhaahebe ar qur-aankii ilaahay ii ma su- ma suuro galaysa inagada arigan maya waynu kaxaynaynaa ka tegi mayno nimanka nima wax looga taga maaha sidii buu ninka arigii ku kaxeeyey nebigaa loo geeyey kolkaa nebigu wuxuu uhi qad asabtum iqsimuu wadribuu lii macakum sahman war waa asiibteene maxaa ku ogeysiiyey inay faatixadu tahay dawo waa dawo faatixaduy tusama ashaafiya waa mid wax caafimaadise ilaahay baa wax ku caafimaadiye waar aniga laftigayga qaybta igu dara buu nebigu uhi calayhi salaatu wasalaam isaga oo u tilmaamaya in shaygani uu xalaalnimadiisu ay sii wanaagsantahy maadaama isaguba wax ka cunay oo rasuulka ilaahi sala allahu calayh wasalam ina axaqa maa akhadtum calayhi ajran kitaabu allah waxaa wax ka cuntaan kitaabka ilaahaybaa ugu fiican sidaasibaa markaa xadiidkaa saxiixa uugu soo arooray qur-aanka oo wax lagu daweeyo in lagu qaadanayo baadifaddaa baadifadaas wey inkastoo halkaa ay ka muuqanayso daahirka inta dee bogsigiina la eegayo oo bogsiga laftiisii baadifadu ay la socoto haddii qofkii markaa ugu horeynba la siiyana waa la heli kara ilaa baadifada inta badan waxa la bixiyaa marka wixii la helee waa daliiladeeday ka mid tahay kuwaas jucaalada marka jucaaladii waa taa wuxuu uhi waljacaalatu jaa-isa baadifadu way bannaantay xagga sharciga laakiin dee waa wax cayiman qofka waxaa ii keena waxaasuu leeyi waa shay cayiman wahuwa an yashtarida waa inuu qofkii shardi ka dhigo cayimo fii raddi daalati baadidiisa haddii loo soo celiyo ciwadan macluuma ciwad macluuma adduun cayiman wuxuu leeyahay adduun intaa la eg ayaan siinayaa qofka keena faidaa raddahaa marka uu soo celiyo istaxaqa daalika alciwad almashruud waxa uu mutaysanayaa ciwadkaa isaga ah inuu yeesho ee la shardiyey taa macnaheedu waxa weeye haddii maalan qofkii baadifadii baadidii uu keeno baadifadii lagu yeedhiye lagu dhawaaqay wuu ku doodayaa qofkii baadida keenay wuxuu leeyahy waxba ka socon maayo ilaa halkaa la dhigo baadidu gacantayda ka bixi mayso maxkamadduna kolka kiiska markay u qaado way ku xukumaysaa qofkan idaacaddu ka yeedhiya dahab intaa leeg baa iga lumay qofka keena intaasu adduunu leeyi maaha inuu idhaahdo waa la wanaajin doonaa waxba ka socon maayaan taa waa la wanaajin doonaa baynu maqallaa waa la wanaajin doonaa waa u hoosgelis iyo markii dambe khayr allaha ku siiya inuu idhaahdo waanu idhaahdo qofkii intaasaan siinaya ilaa wixii waan waa waa kala iibsi camal baa qofkii loo diray howlgal buu samaynaya waaya fasalkanaa yimi haddaba isaguna fasalkani waxa uu ka yaro hor jeedaa fasalkii horeynu soo dhaafay kii hore musaaqaat buu ahaayoo nakiisha iyo geetimiraadka iyo geedkan cinabka way bannaanayd in la isla waraabiyo laakiin saricii beerihii saricuu ka baxaya firidu isagu ma bannaana in isla waraabintii lagu sameeyo wuxuu uhi waidaa dafaca musaaracana tan la idhaahdaa iyo muxaaqala iyo haddaad fiqiga kutubta axaadiidana way ku qorantay baabu lmuxaaqalati walmukhaabarati walmusaaraca waa isku midun wey ma bannaana iyadu oo inaad tidhaahdo qof shaqaale ah beertan ii beer oo waxa ka soo baxa ayaynu kala qaybsanaynaa ma bannaana waxaa kaloo bannaana inaad tidhaahdo hebelow beertan beer barhkaa wixii ka baxana adigaa leh barhkaa wixii ka baxana anigaa leh ma bannaana labada jeerba waa la diiday waxay laakiin waxaa bannaan sidan uu kuu sheegi doono in dee adduun iyo mushqaad loo cayimo qofkii wuxuu ku uhi waidaa dafaca ilaa rajulin ardan kofku kolkuu qof u dhiibo dhul liyasracahaa si uu u beero washarada lahu uu u cayimo jus-an macluuman qayb la yaqaano oo min raycihaa dheefteeda ka mida lam yajus taasi ma bannaana wax bannaan maaha taas xadiidka rasuulkuna wuu diiday sala allahu calayhi wasalam dhul buu u dhiibo wuxuu leeyahy beer rayc waa dheefti jus-an macluuman min raycihaa raycu waa dheefta midhaha firida ka soo baxaysa qayb qaada buu leeyahy ar toban jawaan baa wixii hadday toban jawaan ka soo baxaan shan qaado laba qaado lam yajus ma bannaana xadiidka saxiixayna wuu diidaya nebigu waa diiday calayhi salaatu wasalaam sababtuna waxa weeye had iyo jeer waay waxay isaga dhowdahay in dee beeroobaad marka ay tae aanay wixii iska ba-aan bi-id bay u dhow yihin waxaa kaloo iska dhacda haddii roobku bato meelaha godan inay biyuhu ku fadhiistaan ay kharibaan haddii roobku yaraado meelaha taaggaa inuu dhaafo oo kuwa hoose uun baxaan waxaa laga yaabaa labadii qof inuu midacawaran yahay oo aanu waxba helinba kii shaqaalaha ama kii beerta lahaa daba isqabsi baa ka soo socda adigu kalsoonida laga qabo geetimireedka iyo geedkan kale cinabka ayaa ka badan ta tan laga qabo tan kalsooni badan baa laga qabin taana kalsooni badan baa laga qabaa saa darteed baa taana loo fasaxay tanna loo diiday haddaba waxau ihi wain akraahu hadduu ku kireeyo iyaahaa beertii bidahaabin aw fida dahab iyo lacag midkood kaash buu ku kireeyey aw amase sharada lahu dacaaman raashin buu u cayimay macluuman la yaqaano fii dimatihi dumadiisa lagu leeyahay oo ku dayn ah jaaza way bannaanta tale wuxuu ihi beertan hebelow dee beero waabaan kaa kireeyey sooma dhacdo beeralaydu inay kireeyaan beerta war aniga boqo intaasunbaad ii keeniye laba laba milyan uun aniga ii keeno adeer iska beera buu intaasoo qoodi waaye waa dhanta dee wuu badheeray kanina ama waxa uga soo baxeen ama bal qura ha u noqoteen waa badheeray war cad weeye waxbaa la kala kiraystay waa baab alijaara baabkii kirada weeye way ansaxda waa markaa waa bidahabin aw fida dahab ama lacag buu siiyey kana uu saasuu ku galay ama sharada lahu dacaaman macluuma fii dimati raashin cayiman wuxuu ihi beerta ii beer mushqaayadna waxaan kaaga dhigayaa beertu ama aniga ha ii baxdo ama ha ii ba'de eh inaan toban jawaanuun ku siiyo adiga toban jawaanun baad adiga igu leeday ama beertaa aad ii beeraysa ha baxdo ama ha ba'do marka ninkii shaqaalaha afka dhulka ku dhufan maayee dee hadday ba'dana wuxuu leeyahy igu shub raashinkii haddii ay baxdana dee kanay u badanaysaa beerta leh ee ninkan kiraystay macnaheedu waxa weeye waa shaqaale shaqaalahanu dee isagu ma kala yaqaano faa'iide iyo khasaare agtiisa ma yaallo isagu wuxuunu yaqaanaa mushqaadiisa aw sharada lahu dacaaman macluuman fii dimati jaaza way iska bannaantay sidaas sidaa markaa xadiidkuna uu sheegayaa marka baabkaa waa la diiday intaasaynu ku dayn wallahu aclam بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين su-aasha koowaad waxa weeyaan debaajiga xukunkiisu muxuu noqonayaa debaajiga loo yaqaan بسم الله الرحمن الرحيم debaajigu runtii kuma jiro halkeennan baab alijaara ama baabka kirada kuma jiro debaajiga maxaa loo qaadaabaa isweydiin leh debaajiga maxaa loo qaadaa waxa loo qaadaa baan filayaa kalsooni raadin sooma nidha macnaa qofkan guriga leh ayaa wuxuu raadinayaa kalsooni ayuu raadinayaa wuu isleeyahay qofkani hadduu ama lacagta la baxsado ama bilaha qaar bixin waayo in uun aad cudhaadh ha ku ahaato oo intaasi adiguna aada haysatid markaa baabkan kirada kuma jirto debaajigu in la qaadana ma aha laakiin waxaa la qaadi karaa ujratun muqadama kiro la qadimo oo qofkii uu idhaahdo lix bilood kiradoodii qadan ama sanad kiradii ii qadin oo sidaa uu kusii isticmaalo qofkuna taasi way jiri kartaa qadiyadda kalsoonidana dee waxaa lagu xallinayaa dee kiradaba ha qadintaba hadduu is idhaahdo kan midaa wax ka helaysa maha malaa wuu soo faydfaydanaya wuu kici doonaa dee ii qadinba ha idhaahdo xaq buu leeyahy kana hadday mukhaarij ku tahayna wuu qadimi haddii aanay mukhaarij ku ahaynna dee waabaan waa iskaga tegi doonaa marka deebaajigaasi baab alijaara kuma jiro ee waa in la iska daayo oo kiro muqadama kiro la qadinto ayaa loo bedeli karaa wakadaalik waxa isaguna la mid ah waxaan la idhaahda harhka harhkii xaguu ka socdaa isaguna guriga nin baa leh midna wuu kiraystay ama dowladdaa leh midna wuu kiraystay marka kii isaga ahaa ee kiraystay dee dadkii gurigii wuu ka kirayn karaa way dhici kartaa oo baab isagu wuu sii kiraysan karaa waa wax jiri kara taas laakiin isagoo ka baxaya inuu idhaahdo harkaan iibinaya oo kalihina muxuu iibinaya kii lahaa intuu isaguba u haystay harku ahaa marka manfacada qofku wuu kiraysan karaa iyo dheefta laakiin kol haddii ay ka dhammaato wuu ka wareegayaa baltaanaha la yska hubsado wallahu aclam su-aashanina waxay leedahay haddii aan baadi helo muddo intee leeg baan yaboohinayaa haddiise aan ciddii lahay waayo ma isticmaali karaa baadidu laba qaybood bay noqotaa oo daalla iyo luqada baadida xoolaha iyo baadida kaashka ama aan idhaahnay mood iyo nool wixii noola baadidiisa waxaa loo yaqaanaa xagga sharciga addaalla wixii noola weeye ee xoolihii wixii moodana waxaa la yidhaahdaa alluqada wixii bani aadamana waxaa la ydhaha allaqiid waa ilmo yaroo la helay saddexdaba sharcigu waxbuu ka odhanaya marka haddii ay tahay maxaa la yeelayaa de sidaa uu nebigu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam wuu yaboohinayaa qofka shay walbana waxaa la yaboohinayaa inta lagaga sabri karo marka cidi sheegan weyda laba arrimoodba way u bannaan yihiin qofkii markaynu soo ururino ee aynu jawaabta soo koobno inuu isagu int iska intifaacsado oo ha dhowto markuu qofkii lahaa soo baxo uu niyoodo inuu mag dhabo iyo inuu istoodhun ku xidho weligiiba u hayo labadaba waa wax iska bannaan wayse sii kala duwan tahay oo haddii shaygani uu baaba'ayo oo in la dhiga aanu aqbalayn waxa fiican alaxsanu an yatamallaka inuu iska milkiyo oo hadhow hadduu ciddii lahayd soo baxdo wuu siin haddii kalena xalaal buu u noqonayaa waxba laga weydiin maayo insha allah laakiin yaboohdaad moodaa inaynaan inagu aada u wafaynin oo in yaroo cawrigafahuun ama taxillat alqasamun weeye yaboohdeen in yaroo degabdegaba weeye oo qofku uu isleeyahay dadka qaarkoodna sideedaba ilaa wixii xaqa waa la sheegaaye waxay u qabaan waxaan la yidhaahda baadida qaniimad la helay ilaahay oo ka fujiyey busaaraddii unbay u qabaan markaa wuxuu qofku odhanayaa wallaahi anigoo safradaysnaayo il daraa ayuu maakiish lacaga ku turunturooday halkaasi aniga iyo reerkiiba nagaga fuqday markaa ma aha qaniimade mar haddaad waddan islaam joogto baabku wuu inoo soo socdaayo wuu inagu dhow yahay insha allahuye casharadeenna soo socduu ku jiraa baabka baadiduye waddan islaam kor haddaad waxaan ka hesho waad yaboohinaysaa ilaa aad ka samrayso maala iminka dee wasaa'iluliclaamkaa la gelin karaa qalabka warbaahinta journaalkaad ku qori kartaa idaacaddaad geyn kartaa iyo t v-ga sidoo kale meeshii aad ka heshay baad boodh ka taagi kartaa halkaa alaabaan ka helay ciddii doonaysaa ha iigu soo hagaagto telefoonka soo lama odhan karo si dhib yar baa iminka wax la ysu gaadhsiin karaaye qofku marka yuu qaniimad u niyoonina wax bani aadam oo u baahan inuu la raadsado walaalkiisii waaye isaguba warwarsan ha ha u niyoodo waxaa kaloo isaguna jira waxyaabaha xaqiiraadka ah waxay culimmadu yidhahdaan wax yaboon ah uma baahna xaqiiraadka shanta boqol iyo kunka shilin iyo labada kun iyo waxaas iyaga ama waad ku shahayn ama mid baad u dhiibi miskiin oo kugu dhow waxay u daliishadaan nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu arkay xabbo timirahoo meel taalla markaa wuxuu idhi haddaanan ka baqaynin inay seke tahay ila sekadu nebiga umay xalaal ahayn calayhi salaatu wasalaam intoon qaado ayaan cuni lahaa buuhi macnaha ugamaan tageen dhas bay leedahay iyo boodhkay ku dhacday iyo kibir noocaasi ima qabteen laakiin xabaddaa waxaan u dhaafayaa uun in aanan inaan inaan ka baqayo inay seke tahay taasumaan ka baqaya marka xadiidkabay u baahan laakiin waan cuni lahaa buuhi marka waxyaabaha yaryar in la yska qaadan karo waxa kale oo culimmadu ay xusaan oo xaqiiraadkaas ka mid a masalan wixii aad aragtay ciddii lahayd inay tuurtay bani aadamku waa kala mustawe iyo kala dabaqada weeye dabaqadaha qaarkood ayaa waxa ay daadiyaan dad kale alaab casriya uu yahay oo dadka qaarkood huu dhaydhkoodu qaar buu u cusub yahay wax jiro weeye markaa haddii aad aragto suuqa wax iska daadsan oo birlibaaxda waxa loo yaqaaniyo wixii la mid ah oo aad arkayso in dadkii lahaa ay ka maarmeen oo aanu ahayn baadi waa la iska intifaacsan karaa bay leeyihin fuqahada wallahu aclam su-aashani waxay leedahay waxaa jirta dhallinyarada iibisa joornaalka waxaa jira dadka kiraysta ayaa jira hadhowna intay shan boqol iyo wax lamida siiyaanu haddana joornaalkii u celiya markay qoraalka dhammaystaan markaa kaa xukunkiisu muxuu noqonaya saxaafadiina meesha qiil bay ka heshay runtii dee waa in qofka muslimka ahay intibaahay soo jeedaayo uu iska fiirsadaa wixii wax uga soo baydhayaan mahmaadii aada uma hayo ee wax loo haraado bay soomaalidu yidhahdeen maxaa u badan war war baa u badan marka baahida warka loo qabo waa tan loo iibsanayo haddaba qofkani waxa uu u soo dhiibay ku soo tabcae soo maalgeliyay wargeyskan in deel laga iibsado oo bahalkii uu dhaafo oo lacagi u soo weydaarato oo inaan kan qaaday wixiisana goosto soona kaashgareeyo anigu sidaan u arkay kiradaa waxaa ka soo baxaya in inanku unuu wixiisii helo oo kii jariiradda lahaa aanu wixiisii helin soo saa maaha haddii kun iyo shan boqol bahashu ay ahayd inankuna shan boqol lahaa qoladii bahasha kusoo tacabtayna ay kun lahaayeen oo kan bakhaarka fadhiya ama suuqa fadhiya intuu inankii ka kireeyo uu shantiisii boqol ka qaato joornaalkiina ninkii lahaa dib ugu celiyo maxaa dhacaya dee ninkii joornaalka lahaa inaanu helin lacagtiisi laakiin kan yara meesha marayaana muraadkiisii helay midkan akhristaha ahina muraadkiisii helay ninkii ku soo tabcayna hawada loo diray oo wixiisii waa loo celiyey ma hagaagsana taas mararka qaarkoodna waxaa dhacda intuu qofku mid iibsado inuu akhristuu ka dhammeeyo oo kii markuu kusoo noqdo yaraa uu yidhaahdo ii bedel oo tii kolkii hore uu iibsaday uu ka dhammaystay la celiyo tu kalena lagu bedelo wuxoo dham waxa weeyaan waa shay waa khilaaf baa ku jira ama intoo dham waa hayru jaais waxaan bannaanayn wey wixii kol haddii ninkii lahaa uu iib u soo dhigay ha laga iibsado ama ha loo daayo wallahu aclam su-aashani waxay leedahay haddii baadi aada hesho oo adigu aad tidhaahdo ilaa aada intaa keento qofkii lahaa ku siin maayo xukunkeedu noqonaya baa baadifadu waa qofka oo ku yaboha weeye oo isagu yidhaahdo waxaa cidda keentay intaasuu leeyahay laakiin tan kale haddii qofkaasi uu leeyahay baadida oo uu sheegto calaamadaheedii oo dhan wax aad ku xidhi karaysaa ma jiro waxaad ku xidhi karaysaa ma jiro xataa haddii kharash kaaga baxay iyo nooli uu kaaga baxay tabaruc bay kuu noqonayaan ajrina waad ku helaysaa le ilaa cidi kuuma diran oo heshiis lagulama saxeexan sheegaya inaad neefkan soo kaxayso inaad calfisaad wax siiso war kharash baa igaga baxay xataa ma odhan karaysa kharashku waxa uu ku qaban lahaa qofkan haddii caqad iyo heshiis jiro heshiisna ma jiro marka ilaahay baa kaa ajri siinaya insaanku sidiisaba wixiisa wixii kaa baxay ee walaalka aad ku bixisay iyo baadidiisa ama adduunyadaad ku heli oo isagaa ku siin ama aakhiraad ku heli ee waayi mayse laakiin sidaasi si aad wax ku helaysa maaha qofkan kor hadduu baadidii sheegtay oo u cayimay xadiidku ha siiya unbuu leeyahy ha siiyo laakiin in wax lagu xidhi karo ma jiro tan horena waxay ahayd wax uu soo dhigay qofkii wax ka maqnaayeen ayaa ku tawaawucay oo ku yaboohay oo ku ballanqaado caqadka dhinaciisa ka galay oo soo qadimay marka tani taa la mid maaha wallahu aclam
haddii la diiday dadka xortaa in la iibiyo dadka muslimiinta ah ee gaalada loo dhiibaya lacagta laga qaadanayo lafteedu xortii oo la iibiyey ma noqonaysaa dembiga laga gaadhayo kasokow taa horeynu usoo sheegnayba gaal dee iyo muslim muslim dee la dhiibo iyo muslim runtii wax lagu yabooha taas waa de waxaan xadiidkii baa sheegaya de aynu kusoo maraynay riyaa saalixiinka laa yakduluhu walaa yaslimu yuu hoojini yaanu dhiibin wax meesha yaalla maaha taas waana tii dee taalibaanba ay ku baabaaday markii ay yidhaahdeen usaame noo soo dhiiba ay dee ka jireen ay yidhaahdeen ma diinteedaanu tixgelinaynaye ma dhiibayne dhinaca adag baanu ka xignaa lagu kala diray marka taasi waa iska cad oo dee dadka muslimiinta agtooda macruufkaa wey
ma bannaan tahay in la iibiyo biyaha barkadaha iyo ballayada iyo ceelasha iyo wixii la mid ah iyo daaqa xoolaha ee la oodanayo
taa hore horta intaanan ka bixin waxaan raacin lahaa qofkii dembaaba ee maal gefkaysta dadka muslimiinta iyagaa ku qaadaya dembiga oo shareecaddeenna lagu xukumayaa wixii kiisaha uu galay ama gaal ha ka galo ama islaam ha ka galo dadka muslimiinta iyagaa ku qaadaya laakiin tan kale ay gaalada u dhiibayaan waa xoog laga xoog batay uun ama aadaanku dilay ama waad keeni uun bay iska noqotay baabkeeda tan kale la xidhiidha biyaha iyo daaqa la iibinayo baabka kan ku xiga ee habeenka soo socda aynu marinayno ayaa ka hadlaya insha allahu marka soomaalidu waxay odhan jireen minhaaj lama xante bay odhan jireen macnaha wixii aad ku xaman lahaydba isagaaba soo wadaba insha allahu waynu arki
kaariga waxaa loo yaqaanay isaga xukunkiisu muxuu noqonayaa walaa dee ninba waxunbaa u darane nin ku shaqaystaana dee uu jira waxbaa la yaabine waa shaqa uun qofkani shaquu qabtay shaqo ayuu qabtay ninkii gaadhiga lahaabaa wuxuu u diray inuu rakaab uu soo uruuriyo lacagtana u uruuriyo dabcan waa howlaha uguba adagna laakiin xagga sharciyaddeedu waa waa saxantaha waxaa si aynu raacin lahayn dee inta la garanayo un in laga reebo oo ah wallaha faraha badan iyo beenta uu sheegayo iyo dadka uu qasbayo shandada ka qaadayo waxaasun ha laga reebo oo si caadiyahun qofku shaqadiisa ha u qabto runtana ha sheego gaadhigu goortuu baxayana ha sheego ayuu been sheegin dad aan saarnayn ayuu ku ururin ile mushkiladaha in la sheego markaa runtii runta un ha sheego meelaha qaarkood bay i sheegayeen inay kaariyadu saaraan matal ciyaal iskuulka oo kale ka buuxiyaan dabeedna qof iyo laba la banneeyo kolba kasoo fuulunbaa u horreynaya markaa taasi ma hagaagsana adigu runta uunbuu sheegaya qofkani camal uu qabanayaa shaqana qofka bani aadamkiina wuxuu wax maal ku mutaysan karaa laba mid uun ima alcamal wa ima almaal iyadoo maalkaaga uu kuu shaqeeyo ama adigoo wax qabtay qof kastoo wax qabtay islaamku cidlo ma diro kol hadduu wax qabtay heshiisna ku qabtay iyo ogolaansho wixiisii buu leeyahay haba yaraado haba yaraado marka ogolaanshahaasina dee waa muhiim in loo diray meeshii oo aanu iska xurtaysan oo aanu iska qabsan runtana uu ku shaqeeyo oo aanu been ku adeegan wallahu aclam su-aashanina waxay leedahay marka wax la kala iibsanayo xoolahan la qadimaya carbuunta loo yaqaane qofkan hadhow aan loo celinaynin haddii iibkii laga noqdo wuxuu inkiisu noqonaya bayculcarbuun waa jiraa dee xadiid ku soo arooray oo diidaya culimada qaarkood waa banneeyaan qaarkoodna ma banneeyaan laakiin qowlkaynu qaadanaynaa waxa weeye carbuun waa lasii kala qaadan karaa wixii wax lagu kala iibsaday oo qayb lasii horu marsadayna weeye laakiin marka iibkii lagu kala noqdo waa in la iska celiyaa wailaa bima ta'khudu maala akhiika baa taalla haddii kale maxaad ku qaadanaysaa walaalkaa xoolihiisa ilaa waxaagii waad la noqotay wixiisa maxaad ku qaadanaysa weligiiba isagoo ha ka noqdee carbuunta iyo aan la xalaashanin ha la iska celiyo wallahu aclam jasaak allahu khayr sheekh maxamed aad baad u mahadsan tahay su-aalihiina intaas ay inoogu dhan yihin wabilahi towfiiq asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu